ayaan waxbarasho dibadda aan ka soo noqday aan dalka soo noqday habeen lix saac ayaa somali airline ay dhexeysay magaalada jaamacadda ummadda soomaaliyeed cambaskii cusbaay yacni gaheen wuxuu ahaay icon magaalada korkeeda markaad maraysid dhismihiisii iyo nabad ka daaraa iyo sida u daarnaa meesha keliya ee magaaladan muxuu ugu quruxda badan ee ka muuqanaysa ee kor markaa ka soo eegtay maantana waa tanaaba hadda derbiyadeeda weli dhufan yihiin waxa waaye in badan oo ka mid ah waaba muxuu ahaay waaba eberba degaan iyo dad muxuu ahaay waxaa degan i d b iyo dhul eber oo la jajabsaday marka ayadaasna ilaahay inankiisa waxaan ku soo celinaynaa sideedii iyo si kasii qurux badan weliba oo casriga maanta ah dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ah weliba waxaan abiilka ugu dirayaa dadka annaga da'deena ee deynta lagu leeyahay ee qarankan deynta ku leeyahay ee gabdho iyo wiilal leh ee ama dalka gudihiisa jooga ama dibaddiisa joogow jaamacadda deynta idinku lahayd iyo ummadda soomaaliyeed deynta idinku lahayd iska guda oo maxaanku idhaahdaay bilaaba oo xaruntii ugu horreyso jaamacadda waa dhisan tahay tii labaadna waa tara mid saddexaadna iyadana waa waa soo dhowdahayo mar dhowaa muxuu ahay imaan doontaa marka waxaan rabnaa in deynkaas aan iska gudno horta bal annagu horkacno ilmaheenni yaa maanta muxuu ahay weynaaday oo waxbartay oo dhaqaalala qaarkood oo shaqaysta inaan ilmaheenna annaguna aan bixino ilmaheennana aan ku dhiirigelino inay bixiyaan oo jaamacadda ummadda soomaaliyeed meel kastoo muxuu ahay laga abaabulayo ama xamar haata ama gobollada haata dabcan dowlad goboleed kasta iyo meel kastoo soomaaliya jirtaa jaamacadda inay gaartaay waa waajib waana gaari doonta haddii alla yidhahdo intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan waxyaabihii aan ballan qaadnay ka mid ahayd soo nooleynta iyo maxaan ku raadi waaweynida tacliinta go to school waa waxaynay waa bilowday waa socdaa sanadkan ilaahay idankiis sanadkii labaad oo imtixaan dhexe oo dowladda wasaaradda tacliintu ay qaadaysa la qaadi doono noqon doonaa oo shahaado midaysan jamhuuriyaddu ay yeelan doonto markii laba sanadkii labaad waaye sanadkii horea la qaaday sanadkan waa la qaadaya marnaba waana soo u bilowday sanadkii hore xoogaha muxuu ahay cidhiiryaal iyo buuqbuuq iyo waxbaa ka jiray ilaahay mahadii sanadkaa xukami jiraan dadku waa fahmeen waana muxuu waana la cabsi geliyey intaa laga dhacayaa saana dhacaysa balaayaa dhace laakiin waxba inaanay dhicin waa ogeyna waa ku adkaysana inaan waxba dhacaynin waa la qaaday imtixaankii sanadkii hore sanadkaana waa la qaadaya intii naga kaalmaysana waa ku mahadsan tahay jamcan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxa loo dhisayn waxay tahay ardada soomaaliyeed oo dhan fursad isku mida in la siiyo fursad isku mida si loo siiyana shahaado isku mida waa inay wataan laakiin mid muxuu ahay shahaado cagaaran wata iyo mid mid gaduudan wata iyo mid maxaan ku rahay midaan la garanayn wataahi si loo siiyo fursad siman si loo siiyo lama garanayo laakiin markii isku imtixaan laga qaaday oo wasaaraddu ay muxuu ahay ka warqabtay oo la yidhaahdo jaamacadda dadka darajadaas haysta basaa gelaayo oo la qaybiyo oo maxaanku yidhahdaa weliba distribution in loo sameeyo weliba dadka jaamacadda gelaayo oo gobollada iyo meelaha oo dhan laga keeno dabcan jaamacaddu ma awoodo jaamacaddii berigii wixii ay awooday oo ah ardayga hargeysa ka yimid iyo kan kismaayo ka yimid iyo kan beledweyne ka yimid kan baydhabo kulligood jaamacadda inay inta wada dhigtaan waxaasna la siiyo noloshooda oo dhan la kafaalo qaado maanta ma awoodno laakiin berri waa imaan doonaa laakiin ugu yaraan bal tacliinta horta xaggeeda xor ha laga siiyo waalidku hala tacaalo noloshii xataa oo ardayga xamar loo soo diro jaamacadda loo soo diray noloshiisii ama guri kaloo qaraabaha ha tago ama muxuu waalidku meel wax u saaray hala tacaalo iyadana berri muxuu ahaay waa waa laga gudbi doonaa haddii aan laga wada gudbinna qaar ka mid ah laga gudbi doonaayoo kale maanta macallinkii iyo fasalkii yaa diyaar laakiin berri ilahay idinkiis buug yaa diyaar noqon doona noloshii ayaa haddaanay dhammaanteed diyaar noqonin qaar ka mida diyaar noqon doona uu sii ballaaran doonaa kuliyadaha maanta le lix kuliyadood hadda lix kuliyadood aad noo shaqayso oo numberka muxuu ahay uu sheegay waxaan leeyahay rektarka jaamacadda haddii ardada qaar inta ka tahriibeen qaarki tahriiba qaar ka mida ay soo noqdeen ha loo ha loo dhega dhuglaado ha loo fududay haddii ay soo noqdeen inay ku socdaan ay soo dhamaan ayaa muxuu ahay dhibaato ahaan lahayd marka haddiiba ay soo noqdeen aad iyo aad ha loogu ha loogu nuglaado oo ha la soo dhaweeyo oo ha lagu soo celiyo streamlinkii muxuu ahay waxbarashada sida si oo ugu suurtagalsan mar kale waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo mar walba doorka gobolka banaadir guud ahaan uu qaadanayo oo dhinac walba leh guddoomiyihii waa runtiis dhismihii gobolka banaadir waa ku jiraa amnigii door weyn oo maxaanku yidhahda kaalin la siiyey laakiin de sida raktarka jaamacaddu sheegay amnigay ka mid tahay midaana sideeda waxay ka mid tahay amnigiyay ka mid tahay marka gobolka banaadir waa laga rabaa doorkiisa iyo aad iyo aad u weyn meeshaan inuu ka qaato degmada waa beri waxaan leeyahay nasiib waxaad u yeelatay degmadii labaad oo jaamacadda ummada soomaaliyeed ee laga furaan noqotay hadda jirta ay degmada xamarweyne degmada xamarweyna muxuu ahay nasiib u yeelatay tii koowaad tii labaad maanta waa sana degmada waa beri ayaan joognaa marka inaan usoo xeyd xeydano war haddii nin xooggii keeno oo mid maxaan ku yidhahdaaye oo keeno ma- matoorkii ama makiinadii ama wixii wax lagu dhisayo oo keeno oo mid shidaalkii ku shubo oo mid shida alwaaxi keeno oo mid shamiintadii keeno oo mid shaqaalihii qaarkood ogu baanayn muxuu ahay eh, muxuu ahay jornaatigoodii uu keeno haddii mahaba celinayaba waaba midda meel ugu qurux badan waxaana hubaa dad badan oo injineeraha oo jaamacadda umada soomaali ka soo baxay oo naqshadaan iyo waxaan inay dib u habeeyaan wax badan ka bedelaan oo dibda diyaar u ayaa jooga sidii kuwaas jidka shanta boqol oo highwayga inay dhisaan rababa injineero jaamacadda umada soomaali ka soo baxay oo u diyaara waay inay si volunteer ah muxuu ahay ummadaasi ay ugu dhisaan oo u waxeeyaan ay u kaalmeeyaan wadadaas soomaaliyeed wadadaas oo muhiimadda ay leedahay weliba ay tahay horumarinta xeebta dhulkaan xeebta saddexda kun iyo saddexda boqol oo kilomitr oo xeebta aan sheeganaynahay aad looma looma maalgeli waayihii hore waayahan xeebtao dhan waa in wadooyina ay maraan waa in maxaan ku raha facilitigii xeebeed oo qaboojiyada oo warshadihii kalluun kale oo tuulooyin kalluumaysira oo magicisi leh in dib looga helo waayo marka muhiimaddaas marka waxa annaga aan subsannahay wax kasta waa ka macaan yihiin waana ka dhadhan badan yihiin waa maxay